أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد waxaan soo haynay tafsiiru suurati yuunus wuxuu casharkeenna ka bilaabanayaa ayadda sagaashanaad ee suuradda ka mid ah wuxuu allah subxaanahu watacaala uu leeyahay wajaawaznaa bibanii israa'iila albaxr wajaawaznaa waxaan ka tallaabinay bibanii israa'iila reer bani israa'iil albaxra baddi ayaanu ka tallaabinay oo ka gudbinay fa atbaca waxaa haleelay oo soo gaaray hum iyaga fircawnu fircawn ayaa soo gaaray iyo wajunuuduhu iyo ciidankiisii bagiyan liajli bagiyin gardarro darteed ayayna usoo ayay usoo gaareen oo usoo dabagaleen wacadwan wactidaa'an xadgudub iyo ku xadgudub dartii xataa idaa adrakahu ilaa an adrakahu ilaa uu haleelay fircoon iyo qoomkiisii algaraqu maashoodka uu haleelay oo biyihii inay ku haftaan ilaa ay haleeshay qaala waxa uu yidhi muuse qaala waxa uu yidhi fircown aamantu waan rumeeyey annahu biannahu biana alxaala waasha'na xaalka iyo sha'nigu inuu yahay laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa inuusan jirin ila aladii allihii maahane aamanad ay rumaysay bihi isagaba banuu israa'iila reer bani israa'iil ay rumeeyeen maahe wa ana aniguna min almuslimiina min almustaslimiina kuwa hoggaansamay oo isdhiibay ayaan ka mid ahay alaana al'aana hadda miyaad tu'minu rumaynaysaa ayaa la yidhi waqad casayta walxaal qad casayta aada caasisay qablu hadda ka hor aada caasisay wa kunta waqad kunta aada ahaydna min almufsidiina kuwa dhulka korkiisa halleeyo aada ahayd falyowma maanta nunajiika meel kore ayaanu yeelaynaa bibadelika jirkaaga meel bannaan oo kore ayaanu dhigaynaa oo aan yeelaynaa litakuuna si aada u ahaato liman aada ugu ahaato axad khalfaka adiga gadaashaada ahaaday aayatan saaad ugu noqoto cibro iyo calaamad wa ina kahiiran in badan oo min annaasi kuwaas oo min annaasi dadkii ka mid ah lagaafiluuna kuwii halmaansan oo moog weeyaan can aayaatina aayaadkeenna alla subxaanahu watacaala halkan wuxuu si guud uga waramayaa fircoon iyo qowmkiisii meeshii ku dambeeyeen iyo sida alla u xaaqay nabiyullaahi muusana uu u badbaadiyey halkaani si guud ayuu alla uga waramayaa ama qisadii qeyb ahaan ee suuratu shucaraana aada buu markaa iyadana sidoo kale uu kaga waramayaa alla subxaanahu watacaala si intan kasii yar faahfaahsan buu uga waramayaa halkanna ilaa saddexdan aayadood fircoon iyo halaagiisii bay ka waramayaan marka alla wuxuu yidhi wajaawaznaa waxaanu gudbinay oon tallaabinay bibani israa'iila reer bani israa'iil albaxra baddi ayaanu gudbinay fa atbacahum waxaa haleelay oo soo gaaray atbaca bimacnaa laxiqa wa adraka weeyaan macnaheeda ayb tabicahum iyo atbacahumna alimaamu dabari wuxuu yidhi waa sawaa wuu soo raacay waana soo gaaray oo inuu soo gaaray suuratu shucaraada alla wuxuu yidhi iyagiibaa marka waxay yidhaahdeen inaa la mudrakuun waatay dheheen waa nabiyullaahi muusana uu yidhi qaala kalaa ina maciya rabbii sayahdiin ayb waana la soo gaaray dheheen marka wuu soo gaaray ayb baddigaa marka ilaahay u kala qaaday nabiyullaahi muusa oo ushii ku dhuftay wawxaynaa ilaa muusa anidrib bicasaaka albaxra fainfalaqa fakaana kullu firqin kadawdi lcadiim markaasi baddii uu la soo galay markay ka baxeen reer bani israa'iil kii ugu dambeeyey oo ka baxayna oo fircoonna kii ugu dambeeyey ou soo galay badda ayaa alla baddi iskugu keenay meeshaa ayuu ku haftay marka fircown iyo qoomkiisii faatbacahum waxaa soo gaaray oo soo haleelay fircownu fircown iyo wajunuuduhu ciidankiisa baqiyan liajli baqiyin bayna usoo dabagaleen gardarro iyo wactidaa'an xadgudub dartii bay usoo dabagaleen oo uga daba yimaadeen marka baqiyan wacadwan mafcuulu liajlihi ayay ku nasbisnaanaysaa wacadwantana ay ictidaa'an calayhim waaye wahuwa masdaru cadaa cadaa calayhi yacduu cadwan sidaas weeyaan marka cadwan marka waa masdar faclun ku yimi xataa idaa adrakahu lgaraqu xataa idaa goortii adrakahu uu haleelay algaraqu maashoodka markii uu ku dhacay ee uu haleelay dhinac walbana qaraq iyo maashood uu ka hareereeyey fircoon qaala waxa uu yidhi aamantu waan rumeeyey annahu biannahu shanigu inuu yahay laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa inuunan jirin ila aladii allihii maahane aamanat bihi ay rumaysay banu israa'iila reer bani israa'iil ay rumeeyeen wa ana aniguna min almuslimiina ayaan ka mid ahaaday alimaam الnasaa-i fi sunani اlkubraa wuxuu kusoo saaray ana bna cabaasin qaala sanad mowquufa iyo mid marfuuca labadaba ana bna cabaasin qaala ibnu cabaas waxa uu yidhi waqad rufica wuxuu yidhi ana jibriila kaana yadusu fii fami fircawna tiina makhaafata an yaquula laa ilaaha ila allah riwaayadka qaarna waxay leeyihiin makhaafata an tudrikahu raxma naxariistaynan u haleelin ayaa jibriil calayhi salaatu wasalaam dhoobada badda ee qoyan ee ciidda iyo ciidda qoyan ayuu afka markaa uga garaacayay fircown si naxariis marnaba aanay u haleelin ayb sanadka xadiidkaasna ama mawquufkiisa ama marfuuciisana sanad saxiixa weeyaan ayb wa ana aniguna min almuslimiina kuwa isdiibaan ka mid ahaaday buu yidhi waa markii uu cadaabka arkay waaye oo cadaabku uu dhinac walba ka hareereeyey inuusan fakanayninna uu ogaaday ayb alaana atu'minu ma rumaynaysaa alaana hadda miyaad rumaynaysaa walxaal qad casayta aada caasisay min qabli hadda ka hor aada soo caasisay od ilaahay ku caasisay ilaahnimo sheegatay wa kunta aada ahayd min almufsidiina kuwa wax halleeyo oo dhulka korkiisa fasaadiyo falyowma maanta nunajiika ay najcaluka fii najwan nunajiika macnaheedu waxay tahay najcaluka fii najwan meel kore oo taag ahoo lagaa arki karan ku dhigaynaa maantaba ay najcaluka fii makaanin murtaficin meel murtaficoo koraysa ayaanu kaa yeel ayaan ku yeelaynaa oo meydkiisii isaga baddaa soo tuftay reer bani israa'iil baa marka isku khilaafay waa dhintay iyo ma dhimanin ninku hadduu muddo wax soo maamulaayo dhib badnaayo ee dadkii maskaxduu ka degay waa dhintaydiisii xataa ma yeelayaan oo waa halaagsamay si marka alle uu arrintaa u tuso iyaga cibrana ugu noqoto cadowgoodiina inuu halaagsamay ay u ogaadaan ayaa alla meel bannaan uu soo dhigay marka baddiibaa soo tuftay markay baddii soo tuftayna meel kore ayay meydkiisii soo dhigtay isagoo marka guduudan riwaayaadka tafsiirka sida ay tilmaamayaan ayb nunajiika marka najcaluka fii najwan wannajwatu almowdic lmurtafic waa meesha dhulka ku hareereysan ka korayso marka meel kore markuu saaran yahay waa la arkayaa ayb oo si fudud bay marka dadkii u arkayaan iyagoon iscirciriirinin ama aan qofba qofka kale aanu uga aadin macnuhu marka sidaas waxa bannaanka la keenayna ruuxda fircoon ma ahayn oo iyaga ruuxu fircoon waa cadaaban tahay annaaru yucraduuna calayha guduwan wacashiya wa yowma taquumu asaacatu adkhiluu aala fircawna ashadda alcadaab isagu marka jirkiisa weeyaan waxa reer bani israa'iil la tusay ayb marka fircoonkan hadda ay ku sheegaan faraacidadu way badnaayeen oo wixii meeshaas soo xukumo iyo wixii isaga ku hareeraysanba faraacida un layska dhihi jiray fircoonkan markaa weli jirkiisii la badbaadsan yahay oo midkan hadda marka muusimiyadan iyo madxafyadan qaahiro yaalla isaga ma yahay mise maaha allahu calam ma garan karno ayb qoladan iyaga marka madxafku u yaallaa qaahira ramsiis iyo yidhaahdaan meeshaas marka isagiiyo sanduuq ku jira yaalla marka ayb isagii ma yahay mise maaha ma garan karo kulli allahu aclam ayb kutubu tafsiir iyo ummaddan dadkeedii hore kulliga inta aan ogahay aniga ma sheegin oo fircoon waa yaallaa maynan dhihin kutubtii tafsiirkee dambe maxaa yeelay masar dhul culummo joogtana waa ahayd taariikh badanna waa laga qoray saxaabadiina qaar baaba tegeyba oo camr bnu caasaa ka mid ahaayo marka meeshaasi taariikhdaasi hadduu isagu inuu yahay iyo in kalena kulli anugu kutubta taariikhda wixii ishaydu qabatay ma ogi iyagoo ka hadlayaan ma arkin ayb falyowma maanta nunajiika meel kore ayaanu ku yeelaynaa bibadanika jirkaaga ayaanu meel kore yeelaynaa litakuuna si aad u ahaato adiga liman khalfaka gadaashaada kuwa ah aayatan calaamad saaad ugu noqoto cibro ay ku cibro qaataan in adigii aadan ilaah ahayn ood bani aadam dhinanayo inaad tahay say dadku u ogaadaan leanna ilaah ninuu sheegan jiray haddana meydkiisii ninkii arka markaynuus ilaah ahayn ayuu xaqiiqsanayaa saasaan u yeelnay buu alla leeyahay wa ina katiiran in badan oo minannaasi dadka ka mid ah can aayaatinaa aayaadkeenna xaggeeda lagaafiluuna kuwii halmaansan oo moog weeyaan marka de fircoon maxaa isagu aamanad anahu la aamantu aamantu anahu laa ilaaha ila aladii aamanat bihi banuu israa'iil uu yidhi maxaa looga yeeli waayey waxaa looga yeeli waaye cadaabka saddex xaalad ayuu leeyahay alle adduunyada dhexdeeda qofka in lagu cadaabo qabla inta aunan arkin qeybka iyo waxyaabaha maqan iyo inta aanu arkin adduunyada cadaab inuu ku arko abaaray noqon kartaa cadaabkaasi colaaduu noqon karaa jiruu noqon karaa ee midkaasi qofku isagoo ku cadaaban hadduu towbad keeno towbadiisu waa saxiix waana la aqbala towba saxiixa haddii ula yimaado waa cadaabun fi ddunyaa waa inta aan la arkin waxyaabihii qeybka qofka ka ahaa towbaduna markaa way ansaxaysaa nabigana sala allahu calayh ali wasalam waa ka yidhi ina allaha tacaala yakfiru ilaahay subxaanahu watacaala wuu u dhaafayaa lilcabdi addoonka maa la ama yaqbalu towbata alcabdi addoonka towbadiisa u aqbalayaa maa lam yugargir nafta intaynan kalxamaha dhaafin hadday naftu kalxanta soo dhaafto malakulmowdkiiba u arkayaa qofkii jaa wixii qeybka ahaa markuu arko ma laga yeelayo towba dambe inta ka horeysa laakiin towbadu waa la ogolyahay taas marka meel u dhig cadaabka qeybtiisa kale waxa ay tahay nooca labaad waa marka uu qofku arko calaamadihii mowdka marka uu arko ee qeybkiina uu arko taasi marka waxay noqon kartaa marka uu adduunyada ka tegaayo oo hadda xadiidkan yani sida mamluuqiisu uu yahay oo ruuxu hadday naftu kalxamaha u dhaafto malakulmowdkii arko xaaladda waxba lama aqbalayo fircoon xaaladda oo humeeyeyna xaaladdaasay ahayd ma la aqbalayo marka ayb falamaa ra-ow ba'sanaa qaaluu aamanaa billaahi waxdahu wa kafarnaa bimaa kunaa bihi mushrikiin falam yakun yanfacuhum iimaanuhum lamaa ra-ow ba'sanaa alla wuxuu yidhi iimaankoodu waxba ma anfacayo markay annagu baaskeennii markay indhaha saareen xaaladda saddexaadna waxa ay tahay qiyaamaha qiyaamaha alla markuu wax ku cadaabo celin iyo noqosho iyo towbo iyo lama yeelayo labadaas xaaladee dambe towba maa dhammaatay xaaladda horena towbadu way jirtaa fircoon marka labadaas xaalad xaalad ka miday ahayd markuu toobad keenay sidaas baan looga aqbalin culimmada marka saasay tilmaameen shaykhulislaam ibnu taymiya majmuucada sideedaad ee aathaar ibnu taymiya ee qisatu yuunus markuu ka hadlayo aayadda soo socoto saddexdaas qeyb ayuu u qeybiyey nusuusta cadaabka ku timid iyo towbada qofka ku saabsan sidaas ayuuna u kala dhigdhigay marka marka isaga saasaan loo aqbalin towbadiisi ayb waina kaiira in badanoo min annaasi dadkii ka mida lagaafiluuna kuwii dhoohan oo moog weeyaan can aayaatina aayaadkeenna moog oo ay hilmaansan yihiin walaqad bawa'naa banii israa'iila mubawa'a sidqin warasaqnaahum min alطayibaat walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqo ahee bawa'naa waan dejinnay banii israa'iila reer bani israa'iil mubawa'a sidqin run makaanu dejinteed ayaan dejinnay warasaqnaahum waanu arsuqnay min aayibaati baanu ka arsuqnay waxyaabaha wan wanaagsan xaggoodaanu ka arsuqnay fama khtalafuu maynan iskhilaafin xataa jaa-ahum ilaa uu u yimid alcilmu cilmigii ilaa uu u yimid maynan iskhilaafin markuu cilmiga u yimid bay iskhilaafeen ina rabbaka rabbigaa yaqdii uu xukumayaa baynahum dhexdooda yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha fii maa kii uu xukumayaa kaanuu ay ahaayeen yakhtalifuuna inay iskhilaafayaan fiihi maaga dhexdiisa ay isku khilaafayaan ayb aayaddan marka xataa jaa-ahum lcilmigaas baa laba tafsiir ku jirtaa ma'suur ah tafsiir waxau leeyahay cilmigaa waa kitaabka alle qur-aankii markuu u yimid ayay iskhilaafeen ka hor maynaan iskhilaafsanayn ayb tafsiir labaadna cilmiga aayaddu ay tilmaamayso alcilmu bimacna almacluum ayaa laga wadaa oo markaa yani waxay tahay masderka ismu mafcuul waa laga laqbeyn karaa macnuhuna marka wuxuu noqonayaa xataa jaa-ahum ilaa uu u yimid alcilmu almacluumu cindahum shaygii agtooda laga ogaa oo ay yaqaaneen markuu u yimid ayay iskhilaafeen oo waxay yaqaaneen waa maxay marka waxay yaqaaneen waa nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam intaan nebiga lasoo saarin arrinta rasuulka iskuma aynan khilaafsanayn yahuud intaan lasoo bixini way in nebi lasoo saari doono sifadiisu saa tahay oy sidaas tahay sida kitaabadooda ugu qornaa iskuma khilaafsanayn arrintaas markuu yimid marka shaygii ay yaqaaneen waa nebi moxamede markuu yimid oo xaqiiqdiisii ay timid oo adduunyadii marka bacigii yani bicadii ay timid ee nebigii lasoo saaray markaasay iskhilaafeen kuwa rumeeyey oo yar iyo intoodii badnayd oo nabiga ku kufriyay salawaat ullahi wasalaamu calayh magaalla taas buu tilmaamaya labadaa tafsiir baa ku jirto dabarina tafsiirka dambe ayuu isagu ku fasiray aayadda ka kalena ishaara caabira ayuu ishaaray un ayb walaqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqayahe bawa-naa waxaanu dejinnay bani israa'iila reer bani israa'iil mubawa-a sidqin run makaanu dejinteed meel wanaagsanaan dejinnay waay markii fircoon la halaagay kadib meeshaa wanaagsan marka mufasiriintu waxay u badan yihiin shaam baytalmaqdis iyo dhulkaas qaarna waxay leeyihiin masar ayb warasaqnaahum waanu arsuqnay min aayibaati xalaashii xaggeedaan ka arsuqnay fama khtalafuu maynan iskhilaafin reer bani israa'iil xataa jaa-ahum ilaa uu u yimid alcilmu almacluumu kii la ogaa oo ayaga agtooda laga ogaa waana ayo nebi moxamed sala allahu calayh waali wasalam nebigii ay yaqaaneen markuu yimid ayay ku kufriyeen oo iskhilaafeen falamaa jaa-ahum maa carafuu kafaruu bihi falacnat ullaahi cala alkaafiriin suurat lbaqara kusoo marnay ayb marka iyaga qaar yar oo ka mida cabdullahi bnu salaam iyo way rumeeyeen intoodii badnaana waxay u xisheen ri'aasadoodii iyo wixii ay haysteen waa diideen nebiga sala allahu calayhi wasalam ina rabbaka marka qofkooda markuu xaqa u yimaado inuu diido maaha isagoo og og xaqii markuu u yimaado isagoo ogaal uleh haddana in uu diido ama ay iskhilaafaan maahan dadku ina rabbaka rabbigaa yaqdii uu xukumayaa beynahum dhexdooda yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha fii maakii ayuu xukumayaa kaanuu ay ahaayeen yakhtalifuuna fiihi inay isku khilaafayaan shayga dhexdiisa fain kunta fii shakin mima anzalna mima anzalnaa ilayka fas'al aladiina yaqra'uuna alkitaaba min qablik laqad jaaءaka alxaqu min rabbika falaa takuunanna min almumtariin fain kunta haddii aada ahaato fii shakin shaki dhexdiis haddaad ku sugnaato mimaa kii xaggii aad kaga sugnaato anzalnaa aan dejinnay ilayka adiga xaggaaga aan u soo dejinnay ee sidaan nimankan yacni xaalkooda yahay lagugu waramay fas'al su-aal aladiina kuwa yaqra'uuna aqrinayaan alkitaaba kitaabka kuwa aqrinayo weydii min qablika adiga hortaa kitaabka aqriyey kuwaa bal su-aal laqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqaha jaa-aka alxaqu xaqii baa kuu yimid min rabbika xagga rabbigaabuu kaaga yimid falaa takuunanna ha ahaanin min almumtariina kuwa shakiyo walaa takuunanna ha ahaanin min aladiina kuwii kadabuu beeniyey biaayaatillaahi ilaahay aayaadkiisa beeniyey ha ka mid ahaanin fatakuuna aada ahaato markaa min alkhaasiriina kuwa khasaaray ayb laba macnaba marka aayadda waa ku jirtaa nebiga ayaa aayadda lagu halqabsaday laakiin keyrkiis baa loo jeedaa nebigu ma shakinin nebiga sala allahu calayh waali wasalam isagu ee wax shaki a ma gelin ayb waxaana laga wariyey inuu yidhi mana shakinin mana su-aalin ayb dhowr macno marka aayaddan dhowr meelba aayaddan marka in laga macneeyo waa u baahan tahay meel waxay tahay meeshaas hore fa in kunta fii shakin tanyaal loo jeedaa mufasiriintu waxay leeyihin nebigu waa lagu halqabsaday laakiin waxaa loo jeedaa ummadda wax shakiya hadduu idinku jiro kuwan kitaabka yaqaana bal su-aala oo weydiiya macnaha marka sidaa inay tahay ayb shayga iyaga la su-aalayana waa maxay waxaa la su-aalaya aayaddii hore macnihii ku jireen yahuudi markii hore iyo ahlu kitaab markoodii hore inay rumaysnaayeen inay yaqaaneen nabiyullaahi maxamed sal l slam oynan isku khilaafsanayn markuu u yimidna khilaafka ay keeneen oo khilaafkii marka gadaal uu ka yimid laakiin markii hore wax muran iyo khilaaf dhexdooda inuunan ka taagnayn bi'tada nebiga iyo soo diridiisa arrintaa in sidaa qur-aanku sheegaya ay tahay weydii nimanka yaqaano kutubtooda aqriyo ayb meesha saddexaadna waxay tahay yaa la su-aalayaa kuwa la weydiinayo waa ayo kuwa la weydiinayo waa dadka cadaaladda ku dheehanoo iyaga yacni cabdullahi ibnu aqoontana leh cabdullahi ibnu salaam oo kale ayb oo cabdullahi ibnu salaam isaga caalimkoodana waa ahaa nebigana markuu soo baxay calaamadihiisii arkayna waa rumeeyey bal cabdullahi ibnu salaam su-aaloo weydii sidaa inay jirto iyo in kale ayb sideedana shardigu mar walba ma keeno waxaas inay jiraan haddii la yidhi fa in kunta fii shakin waa shakisay ma laga wado nebiguna inuu qur-aanka iyo waxa loo waxyoonayo inuu ka shakiyo waa mustaxiil ayb marka saa darteed baa marka keyrkii in loo jeedo aayaddu markaa macnaha isaa tilmaamaysa ayb faraa isagu wuxuu yidhi calima allahu subxaanahu watacaala ana rasuulahu gayru shaakin laakinahu dakarahu calaa caadati alcarab ilaahay waa ogyahay nebigiisu inuunan shakilaynine laakiin carabta caadadeeda waxay tahay sidaas oo yaquulu lwaaxidu midkood wuxuu dhahayaa minhum iyaga ka mida licabdihi addoonkiisa in kunta cabdii fa adicnii war haddaad addoonkaygii tahay adeec in kunta bnii haddaad wiilkaygii tahay fa adicnii iyo adeec macnaheedu maaha wiilkaygii ma tihid maaha haddaad wiilkaygii tahay iga dambey yacni ma tihid maaha ama shaki baa igaga jira maaha marka makhrajkaas bay aayaddu ku soo baxday sidaa buu tilmaamay ibnu cabaas iyo mujaahid iyo daxaaq iyagu waxay yidhaahdeen dadka la su-aalayo yacnii man aamana min ahli lkitaab waa kuwii rumeeyey ee ahlu kitaabka ka cabdillaahi bni salaam wa asxaabihi iyagaa marka ka marqaati kacayo waxyaabaha ayb macaanidaasaa marka ku jirta waxaa kaloo nabiga laga wariyey inuu yidhi lam ashuka anigu ma shakinayo ama aanan shakinin walam walaa as'alu cidna ma su-aalayo su-aasha marka saga khiyaar loo siiyo cidna ma su-aalayo yidhi mana shakinin ayb walaa takuunanna ha ahaanin min aladiina kuwa fain kunta haddii aada ahaato fii shakin shaki dhexdii mimaa kii xaggiisa aad kaga sugnaato anzalnaa aanu dejinnay ilayka adiga xaggaaga aan usoo dejinnay fas-al haddaba weydii aladiina kuwa yaqra'uuna aqrinayaan alkitaaba kitaabka kuwa aqrinaya su-aal min qablika hortaa laqad jaa-aka lawallaahi qad xaqiiqehe jaa-aka waxaa kuu yimid alxaqu xaqii baa kuu yimid min rabbika xagga rabbigaa buu kaaga yimid falaa takuunanna ha ahaanin min almumtariina kuwa shakiyo walaa takuunanna ha ahaanin min aladiina kuwa ha ka mid ahaanin kadabuu biaayaati illaahi alla aayaadkiisa beeniyey fatakuuna aad ahaato markaa min alkhaasiriina kuwa khasaaray ina aladiina kuwa xaqad ay waajibtay calayhim iyaga korkooda kelimatu rabbika rabbigaa kelmadiisii waa kelimatu lcadaab kuway u waajibtay laa yu'minuuna rumayn maayaan walow jaa-athum haba u timaado kullu aayatin aayad dhammaanteed ha u timaado xataa intii yarow ay ka arkaan alcadaaba cadaabkii alaliima xanuujinayay ayb dadkii marka shaqaawadu ay ku dhacday alla u qoray inay naxariistiisa aanay helin gaalnimada ay ku dhintaan ma karaysid kuwaas ina aladiina kuwa xaqad ay wajabad ay waajibtay calayhim iyaga korkooda ay ku waajibtay ay ku degtay korkooda kelimatu rabbika rabbigaa kelmadiisa waa kelimatu lcadaab inuu cadaabo uunan u naxariisanin kuwaasi laa yu'minuuna rumayn maayaan walow jaa-athum haba u timaado kullu aayatin aayad dhammaanteed aayaddana waxaa laga wadaa mid la aqriyo iyo mid kaleba mucjiso kasta hadday u timaado ku yeeli maayaan xataa intii yarow ay ka arkaan alcadaaba cadaabkii alaliima almuulima ee xanuujinaya waa sida hadda marka aayaddan o aayadii hore calaaqada ka dhaxayso fircoon ilaahay uma qorin inuu rumeeyo shaqaa waa loo qoray siduu u waday u waday waa rumayn waayey aayad kasta loola waa loola yimid oo nabiyullaahi muusa waa ula yimid waa rumayn waaye cadaabkii markuu arkaybu aamantu anahu laa ilaaha ila aladii aamanat bihi banuu israa'iila xataa yaraw alcadaab alaliim ilaa ay cadaabka wax xanuujinaya arkaan rumayn maayaan ee markaasna waxba laga qaban maayo iimaankooda falowlaa kanat qaryatu aamanat fanafacahaa iimaanuha ilaa qowma yuunusa lama aamanuu falowlaa kaanat fahallaa kaanat may ahaato qaryo oo la helo qaryatun qaryo qaryada oo aamanad rumaysay fanafacahaa ou anfacay iimaanuhaa iimaankeedii ou anfacu maal la helo ilaa qowma yuunusa laakin qowma yuunusa yuunus qoomkiisase way rumeeyeen waana anfacay iimaankoodii lamaa markii aamanuu ay rumeeyeen kashafnaa canhum xaggoodii waxaanu ka faydnay cadaaban khisyi dulliga cadaabkiisa fi lxayaati noloshii dhexdeeda addunyaa dhoweyd wamatacnaahum waanu u raaxaynay ilaa xiinin waqti intii ka ah aayaddan ishkaal baa ku jira laba tafsiirna waa ku jirtaa inta aan ishkaalkaas iyo u gelin jawaabtiisa laakiin falowlaadan maxay tahay macnaheeda lowlaadu sida qaalibkaa saddex macnay ku timaadaa bacdi culamaana afar macnay gaarsiiyaan siday ahaatada lowlaa haddii isim uu ka daba maro waa xarfu imtinaacin liwujuudi hayrihi naam xarfu imtinaacin liwujuudi hayrihi ayuu noqonaya waa marka isim uu ka dambeeyo ayb ee marka uu ficil ka dambeeyana iyadu markaasi waxay noqotaa lowlaada bimacna taxdiid altaxdiid waalcard bandhig iyo boorin waxbaa marka dadkii qofkii lagu boorinaya taxdiid iyo marka cardi ee qaar marka waxay kusii daraan tawbiikh tawbiikhu laakiin macnahaas unbuu wataa leanna cardiga iyo boorinta dhinac marka laga fiiriyo waxaan haddaad ka tagtaan tawbiikhay ayay u noqonaysaa ayb macno saddexaadna waxaa lagu sheegay macna istifhaam inay ku timaado istifhaam saddexdaas macno nacam taxdiid iyo cardi istifhaam iyo xarfu imtinaacin liwujuudi gayrihi qaar baa markaa larawi macno afaraaduu ku daray oo nafyi ah oo wuxuu yihi lowlaa naafiya waa noqotaa buu yihi aayaddaanuna keenay marka falowlaa kaanat qaryatun oo macnaha waxay la macno tahay buu yidhi falowlaa kaanat qaryatun ay lam takun qaryatun aamanat fanafacahaa iimaanuhaa ilaa qowma yuunusa maahan qaryo ma jirin rumaysay iimaankeedii anfacay markay cadaabka aragtay ilaa qowma yuunus maahani lowlaadii bimacnaa lam ayuu ka dhigay tafsiirkaas waa saxiix waa jiraa falowlaada bimacnaa lam takun qaryatun in lagu macneeyo ibnu cabaas iyo keyrkiis baana ku macneeyeen laakiin macnaha ibnu cabaas markuu ku macneynaayo ee wuxuu fiirinayaa macnaha aayadda ma ahane lowlaabaa naafiye ah ma ka hadlayaan iyaga leanna saxaabadu carab waxay ahaayeen saliiqatan carab u ah waxan marka iyagu yacni xarafkan macnahaas uu leeyahay icraabtan uu leeyahay sidaanay tahay sidan hadda naxwaha loo kala dhigdhigay iyagu uma aynan baahnayn mana u sheeg sheegi jirin qaabkaas marka macnuhu lam takuntu waa sax oo macnaha jiro oo markaa saxaabada iyo taabiciinta ay ku macneeyeen way tahay laakiin lagama qaadanin oo iyagu maynan dhihin lowlaa ayaa xarfu nafyin ah ma aynan dhihin labadaa marka inay kala duwanaato marlowlaadu marka xaraf nafyi maaha iyagu laakiin taxdiidka taxdiidka boorinta waxaa ku jira macna nafyi oo nafyigu see noqonaa haddii aydnan samaynin ayaa meeshii ku jirto oo nafyi baa dumnisan maadaama nafyi iyo jaxdi uu dumnisan yahayna ayaa marka macnuhu uu mustaqiim ku noqday sidaas lowlaada marka halkaa aan uga baxo falowlaa kaanat qaryatu ilaa qowmadaan meeshan ku jirto fii maxalli nasbin bay taagan tahay istitnahaani istitnaa waxaa weeyaan munqatic ah lowlaadana macnihii nafyiga haddaan ka haddaan qaadanno qaryatunna ay noqoto markaasi mustathnaa minhugii ay noqoto ila qarya marka la yidhaha waa caame ee la istathnoodo markaasi qowma yuunus laga soo reebo laga soo istathnoodo meeshaa marka waxaa ka soo baxaya tarkiibkii la dhihi jiray kalaamku haddii uu yahay idaa kaana alkalaamu taaman manfiyan taam oo manfi ah haddii uu yahay waxaa ku bannaan itbaac hadduu istithnuu mutasil yahay waxaa ku bannaanaa itbaac iyo waxaa ku bannaan nasba in layska nasbiyo labadaba bannaanay itbaaca ayaana weliba xoog badnaa raajixna ahaa halkan laakiin itbaacii lama keenino ilaa qowmo qaryatunay ahayd ilaa qowmo lama dhihin wax akhriyeyna ma jiro ilaa qowmo ilaa qowmo unbaa la akhriyey meeshaas marka macnaha ku jiraa waxay tahay ilaa qowma yuunusa istithnaahan baa wuxuu yahay istithnaa munqatica mustathnaa minhuga iyo mustathnaha isku jinsi maaha haddaynan isku jinsi ahaynna waa in la nasbiyaa wax kale maya luqadii xijaaj saasay ahayd qur-aankana luqatu xijaaj buu ku yimid suurat nisaa mise suurat lmaa-idana meel sidaas oo kale aan kusoo marnay maa lahum bihi min cilmin ila itibaaca adanni maa lahum bihi min cilmin ila itibaaca adanni waa la kordhigay tan sidoo kale waa marka qowmu yuunus iyo dadkan kalaan islahayn oo masaladan laga hadli rabaynan isku lahayn dabarina saasu saa ayuu yidhi intaas marka wuxuu luqa ku tacalluqo markaan uga baxno aayadda macnaheeda muxuu noqonaa marka qowmu yuunu qowmu yuunus cadaabkii miyey intay arkeen oo ay indhahooda ku arkeen yay rumeeyeen oy towbad keeneen markaas miyaa towbadii laga aqbalay mise cadaabkii weli uma imaaminoo mucaayanatan uma aynan arkin laakiinse calaamadihiisii bay arkeen waa laba tafsiir aayaddan aada ay ugu ishkaal badan tahay wax badan waxayna sida daahirkana aayaad kaley la ayaa tacaarud kaga muuqanaya tacaarudkaasna marka in la biiyo leanna qur-aanku iska hor imaan maaye sida daahirka aayadda hadda waxay leedahay qaryo cadaab markay aragtay rumaysay oo rumaynteedu anfacday ma jirto ilaa qowma yuunusa maahani yuunus qowmkiisii maaha haddii yuunus qowmkiisii cadaabkii markuu ku yimid kadib ay rumeeyeen see looga aqbalay fircoon ba waa loo diiday fircoon soo markuu cadaabkii arkay lama diidin towbadiisii kuwan iyaga see loo aqbalay labada tafsiir marka alimaam alqurdubi isagu wuxuu leeyahay waxa ay arkeen calaamadii cadaabka ee weli cadaabkii kuma degin ayb macnu noocaasuu ishaaray oo bacdi salafna ay ku tageen kaasuuna isagu marka wuxuu yidhi wahada macnan xasan qaacidada guudna kaasaa la soconayo leanna allah wuxuu leeyahay falamaa ra-uu ba'sanaa qaaluu aamanaa biاllahi waxdahu wakafarnaa bima kuna bihi mushrikiin falam yakun yanfacuhum iimaanuhum lamaa ra-uu ba'sanaa waana caam qolo intay cadaab aragtay ee qeybkii aragtay malakulmowd indhaha saartay ee haddana la aqbalay in la soo celiyo oo haddana iimaankoodii anfacay ma jiraysa nacam alla waa diiday taas ibnu taymiya marka masaladan kitaabow ka qoray risaalow ka qoray majmuuca haaminay ku jirtaa aathaar ibnu taymiya qisadaan uu ka qoray wuxuuna